الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا فالصحيح التفصيل waxaan soo inoo aan soo haynay shaadkii saddex tacriifna waan soo aragnay midikii shaaficibuu ahaayo isagu ahaa ruux lagu kalsoon yahay wixii uu wariyey laakiin dadkii kale xadiidkan la wariyey waa xadiidkan la wariyey si ay ku wariyeen si ka duwan uu ku wariyo uu ku khilaafo oo macnaa waa ruux hiqaa oo xadiidkiisii uu warinayey dad kale ay la wadaagsadeen markaa isagu dadkaa kale si ay ku wariyeen si ka duwan ama sanad ha noqoto ama matniye ku wariyey oo haddii aynu tiisa aqbalno tii kale aan celinayno oo aan meeshii isuma iman karaan riwaayadii haddii aan mid ahaan aqbalno tii kale waxaa ka dhalanaysa radinteed iyo celinteed taasi mid buu ahaa tacriifka labaadna khaliili imaamka la yidhaha tacriifkiisii buu ahaayo xadiidkan shaadka la odhanaya waa xadiid horta sanad keliyunbuu leeyahay sanadkaasna raawiga dee markaa kol hadduu sanad keliya leeya meesha waxaa jirta raawi xadiidkii la keliyoobo cid kale lamay wadaagsan markaa meesha ma jirto mukhaalafo kol haddii uu xadiidku nin keliya uunu warinaya ama sanadkaa keliya uu leeyahay markaas welibana siqa kumuu qaydina ama ruuxa warinayaa siqa ha noqdo ama yaanu noqoninbe shaad baa la odhanayaa baa tacriifkiisu ahaa wala uu kala qaado haddii aanu siqa ahayn ninkuna xadiidkaasi waa mid laga tegaya baasal ahaan haddii uu siqo yahayna dee lama xujaysanaye bal waa la yska hubsanaya waa laga joogsanayaa in waxayido la helo mooye xaakim tacriifkiisna wuxuu ahaa wixii ruux siqo ah lagu kalsoon yahe la gooni noqdo markaa khaliili jaanibkaa iskaga mid weeye wuxuu uga khaasan yahay khaliili isagu wuxuu leeyahy yashidu bihi siqatun aw hayruhu ruuxan la keli noqday ama siqo ha noqdo ama yaanu noqonin laakiin xaakim waa inuu siqo noqdo ee wax kaloo raacaya oo xadiidkii mutaabaca mutaabica adigu bisababi mutaabicin adigu aan asal kuba lahayn taas buu kaba dhigay saddexaasaan soo aragnay markaa labada tacriif ee dambe xal shalaysaan soo aragnay waxay ishkaal kaga imanayaa axaadiisan kutubta saxiixa inooguba sugan ee dad siqaad ah oo lagu kalsoonyayey ay la gooni noqdeeneen cid kale la wadaagsan waana tan gariibka ay kaba cabiraan ama afraadda fardiga ay kaba cabiraan meelaha ay ku kulmayaan sida xadiidka inama alacmaalu binniyaat iyo xadiidkii kale uu la soo soo qaaday waa axaadiida saxiixa ee markaasna sanadkoodna waa mid keliya haddaan tacriifka xaakim iyo kaa isagu qaadano imika khaliili shaad baa lagu magacaabaya shaad bay kuwaasi noqonayaan dee arrinkuna saa maahaynoo xadiidka marka uu saxiix noqonayaaba loo shardiyayay inuu shuduud ka badbaado bal ishkaalka ku yimi labada tacriif ka shaafici kumuu imane taas buu ahaa markaa imika halkan waxaa inooga bilaabmaya ibnu salaax dee kitaabkuna kitaabkiisii buu tabac u yahay isagu sidii u kala qaaday shaadka iyo tafsiilkii uu geliyey markaa wuxuu ihi fasaxiixu qowlka saxiixa ee ictiraadkan ishkaalkan kuba yimi labadan tacriif ee dambena aanka iyadna aanu kuba sugnayn atafsiilu in tafsiil la geliyo weeyaanoo shaadkii la kala qaado ama kan lagu magacaabayo fa inka khaasatan waa fardigayne waxa weeye kulliba furuud waxaa jirtay kelinimo labada riwaayada dambe fa in kaana hadduu yahay oo waxa weeyaan waa xadiidkan imika uu raawigani la gooni noqday oo bal masalan ayaa imika inoo yaala fa in kaana hadduu yahay markaa ruuxan siqada ah ee xadiidkan warinaya bitafarudihi bisababi tafarudihi kelinimadan uu xadiidkii la keli noqday sababteed mukhaalifan mid khilaafay uu yahay axfada mid ka xifdi badan minhu xaggiisa ow adbada ama kasii dabdi badan ama dee xifdigaasi xifdigii laabeed haba noqday iyo dabdigii sadriba aduu bal cid ka mudan uun kollay dabdigu inay labadiiba waa gelaya san hore u soo maro dabdigii xifdiga markaa sadriga kaba imanaya iyo dabdigan kaba imanaya kitaabka oo kollay awdu ma aha imika halkan dee mid tanwiic keenayseen adigu ruux bal markaa ka xifdi badan amase ka dabdi badan haddii uu kuba khilaafo kaana wuxuu noqonayaa shaadan shaad buu noqonayaa marduudan la celinayo kaasi waa mid kollayna waa tacriifkii bal masalan horeynu sooba marnay ee ahaa kii shaafici oo wuxuu leeyahay ruuxan siqadee xadiidkan warinaya inaysan uu ku warinayo kollay keli buu ku yahay ee laakiin xadiidkaa cid kale ay la wadaagsatay oo sidan uu ku wariyey si ka duwan bay ku wariyeen kol hadduu khilaafo cid ka mudan oo ibnu salax cibaaradiisna dee kaga awleysan buu leeyahay xaggii xifdiga ibnu xajar oo kale isagu ka raajaxsan buu yidhaha ama xifdi ha noqoto kan aan hayno ama dadkii oo ka tiro batay ha noqoto oo isagu halku keligiyaa ka tacaduday jaanibka kale ay jiraanoo xaggaa uga raajaxsan oo waxay kaga raajaxsanaanayaan kasrata cadad ama tani siyaadadan wasfiga xagga xifdiga iyo dabdiga arrinku hadduu kaa yahay xadiidkaasi waa shaad waana shaadka marduudka waana noocii aan kuba soo marray xadiidka saxiixa iyo xasanka in loo shardeeyey inay ka badbaadaan oo taa aanay noqon malkaasi waa mid oo waa suuro hore wain lam yukhaalif haddaanu khilaafin arraawi raawi aanu khilaafin oo markan xadiidkan isagaa warinaye muu khilaafin cid ee wuxuu wariyey uun waa la gooni noqday oo waxaan dadkii kale warinoona cidila wadaagsanuun buu wariyey laakiin cid uu ku khilaafay sanadka xadiidka iyo matniga xadiidka maba jirto taas laba xaalaan ayay inoo noqonaysaa fa in kaana hadduu yahay cadlan ruux cadaala ay u sugnaato xaafidan xaafido oo mawsuuqan lagu kalsoon yahay bidabdihi dabdigiisa lagu kalsoon yahay kaana tafaruduhu saxiixan shaad laguma magacaabayo wixii uu la gooni noqday saxiix buu noqon wain lam yusaq haddaan lagu kalsoonaan bixifdi xifdigiisa aan lagu kalsoonayn laakiin walam yabcud aanu ka fogaan can darajati daabidi ruuxii daabidkaa darajadiisiio anaa xifdi waa leeyahay laakiin xifdigii heerka sare ahaa ee raawigiisana raawiga saxiixa lagu tirinayay ma gaadhsiisna waa xifdiga aynu kuba soo marray raawigiisa in xasan xadiidkiisu noqonayay meeshiina mukhaalafa ma jirto waa tafaruduun kaana xadiidkaasi wuxuu noqonayaa xasanan isagana shaad laguma magacaabaya markaa oo xasan buu noqon wain bacuda hadduu fogaadan raawigan xadiidka warinayaa dee muxuu ka fogaanayaa waa xifdigii iyo dabdigiibuu ka fogaado waa ruux xifdi xun lagu yaqaano ruux dee bal masalan akhdaayo ay kaba dhacdo ruux qabasho aan lagu ogeyn baabu noqday xadiidkiina keligii unbuu warinayaa kaana xadiidku wuxuu noqonayaa shaadan munkaran marduudan ku shaad ah oo la inkiro oo la celiyo ayuu noqon bal intaas buu yidhi waa xagga tafsiirkii uu inoo geliyey isagoo khulaasayna wuxuu yidhi waalxaasilu hadalkan dee xaasilkiisu waxa weeye ana shaada almarduuda shaadkan la celinayaa huwa alfardu waa xadiidka kelid ah ama aladii infarada bihi raawin almukhaalifu khilaafayna cid kale oo isagii ka mudan ka raajaxsan ku khilaafay oo haddaan riwaayadiisa aqbalno dadkaa kale kaba mudan riwaayadoodii aan celinayno taasi waa mid iyo walfardu fardiga waa xadiidkaa raawi la gooni noqdeen alladii xadiidkaasoo laysa aanu ahaanin fii ruwaatihi dadkan warinaya min asiqati xagga kalsooniya wadabdi dabdi aanu kaga sugnayn maa yujbaru wax lagu kabo bihi isaga tafarudu kelinimadiisan waxaan ka dhalanaya bal tafsiilkii waa inoo dhammaaday muhimku waxa weeyaan xadiidkan balshaadka tacriifkiisii ayaa ahl alxadiid iyo a'imadii saddex tacriif bay inooga soo naqliyeen markii hore laba tacriif ishkaal baa ku yimi iyo wax lagu odhan karo waaba dee ictiraad iyo intiq markaa waxa lagu burin karo taasoo axaadiis ee waxay say dee tilmaameen aan wasfigaa ka helayno oon haddana shaad ahayn oo la aqbalay oo lagu camal falayaa jirta markaa ibnu salaax baa deeta wuxuu eegay isagoo aqwaashii culimada jamcinaya ayuu shaadkii laba ka soo qaado laba nooc baa labada shaad laba jiha ayuu ka yimaadaa jiha waxa ay tahay waa jihadan mukhaalafada oo raawi baa xadiidkii dadkii kale uu la wadaagsaday riwaayadiisuu la warinayay buu ku khilaafayaa haddii mukhaalafadaasi ay sahlantoonu isu geyn karno oo dee aanay isburinayn shaad laguma magacaabayo mukhaalafadaas dee waan xalayn markaa la isu geyn uun xadiidkiina sidiisii baa loo qaadan haddii laakiin ay mukhaalafadan ka dhalanayso riwaaye haddaan mid riwaayadii aqballo kii kale inaan ka tagna riwaayadii mukhaalafadu ama sanad ha gasha ama matniye taasi waa tashaadka la odhanayo oo markaa waxa ay noqonaysaa noocaasi ruuxii lagu kalsoonaaba ama xadiidkiisa la aqbali laha ina marka horeba hadduu daciif iyo waxanba masii wadwadnoo daciif buu inoo yahaye xadiidkiisa aan aqbali lahayn ee ama rijaashii saxiixa xadiidkoodu dadku saxiixa noqon laha ama kuwa xasanka noqon laha hadduu xadiidkii dad kale uu ku khilaafo la wariyey laakiin ciddan kale ee la warisay ay ka mudan tahay say uga mudnaan kartaana ama waxaaba weeye ninkan labaadee ay xadiidkii laba siyood ku kala wariyeen baa xagga waxqabashada iyo xifdiga kaga heer sarreeya bal taas weeye amase waa laga tiro badan yahay oo dee khada haddaan cid u nisbaynayno iyo sahwi isagaa kaga awlaysan inaan dadkii badnaa u nisbayno haddii sidaasun looga raajax noqdo riwaayadiisi waxay noqonaysaa riwaayada shaadada ah waana riwaayada aan ka tegayno tan kale ee aan qaadanayna waxaa lagu magacaabayaa maxfuud maxfuud bay yidhaahaan waa tii la xifdiyey tan markaa waxa weeyaan khalal baa ku sugan khada' baa ku jira kolle riwaayada iyo qalad baa jira waa shaad tan kalena maxfuud baa la yidhaha waa taqaabilaysa ninkii bal markaa shuduudka laba yimi riwaayadiisa taasi waa suurad haddaba suuradaasi waa suuradan markan dambe shuhrowday ee kutubta mustalaxa ee saaxaaf ibnu xajar wixii ka dambeeyey ah ee de aad arkaysaan waa cibaaraday iyagu ku shaadka ku tacriifiyaan oo xataa saaxib albayquuniya wamaa yukhaalif siqatun fiihi lmalaa waa cibaaradan hore kutubtan dambe taysirulmustalax iyo kutubtaa dambe oo dhammina waa halkay shuduudka la maraan weeye oo macnaa waxay ka dhigaan ruux xadiidkiisa sidiisa loo aqbali lahaa haddaan shuduudkani ku iman oo cid kaloo ka mudan khilaafay khilaafitaankaasna laysuma geyn karayo waa shaadtaas taasi iyadu waa mid bal shuduudkaa garanno waana tacriifkii shaafici iyo qolooyin kale ay ku tacriifiyeen kan kutubtan musalaxee dambena ku mashhuurkaa weeye arrinta labaad ee timi waxa weeyaan waa xadiis nin keligii warinayo ma jirto mukhaalafo laakiin kelinimadan baa kollay wax wadata oo xadiiska nin keli unuu sheegayo dadkii kale ay ka wada aamuseen ee waxa weeyaan kollay iska hubsasho ayuu leeyahy waa iyo ruuxii waa bashar sahwi ruux kastaba waa ku bannaanyey inuu waham iyo qalad ka dhaca ruux kasta waa ku bannaanyey markaa kelinimadan baa kollay waxay keenaysaa wax la yidhaha bal aan iska hubsanna iyo in laga joogsaday keenaysaa markaa taas haddaba ruuxuu la gooni noqdee kelinimadiina ay nuqsaan kollay ku keenaysay khalal iyo hubsashada ayaa ruwaaddiisii la kala qaadaya haddii ninkan warinaya nin lagu ogiyey xifdi fiican iyo dabdi fiican oo dee khada iisaasi waa basharo kolley uu ka dhacayo laakiin uu naadir yahay ay tahay cadaaladii kalena ay noogu sugnaatay sifada fiicane uu leeyahay ayaa kabaysa nuqsaantii ka imanaysay xagga kelinimada oo war nin keliya inuu sheegayo dee warkaasi kolley shaki buu leeyahay nin keliya inuu sheegayo imakaba haddii war laynoo sheego cid kaloo sheegaysa aynaan waa aynu weyno oo cid kaleba aanan sheegin warkaasi dee waxa weeyaan horta waa war in layska hubsado ee in markiiba lala sii boodo aan ahayn oo la aqbalo oo kelinimadan baa wax keenaysa waxa dadkii kale ay uga aamuseen baa leh maxaa jira haddaba haddii sifadiisan caaliyada ee xagga dabdiga ee xifdiga ayaa buuxinayso kabaysa nuqsaantaa markaa xadiidkaa waan aqbalaynaa shaad ma noqonayo waa nooca inoo dambeeya ama fardi ama qariib iyo wax la odhan doono sidaa xadiidkaa inama alacmaalu binniyaatba haddii ninku aanu heerkaa sare gaadhsiisnayn laakiin kollay uu xaggan xifdiga iyo dabdiga ka hayso in xadiidkiisa lagu aqbalo waa qoladan xadiidkooda xasanka markay keligood yihiin la yidhaaho een darajadii sarena gaadhsiisnayn dee laakiin dad waxqabashadooda iyo xifdigoodu xun yahayna aan ahayn ee xadiidkooda uu xasan noqon lahaa taasna in isagana weli wax kaba wixii ka imanayay kelinimadaan haysanaayo xasankii baan ku daynaynaa shaad kuma magacaabayno waxaa labadaa markan ka saarnay noo soo hadhaya xadiidkii raawi la gooni noqday raawigaasna aanu ka wadan xagga sifaatka inuu wax ku aqbali lahayn wax kelinimadan waxa ka dhalanaya buuxiya oo nuqsaantaa kaba aanu aanu ka wadan xadiidkiisi shaad baa la odhanaya lama aqbalayo markaa waayo ninkani waa nin aan xifdigiisu saaba ahayn waa nin aan ku ognay xifdi xumo iyo warka sida loo sheegayo si aan ahaynba uu sheega saada imankaba waran haddii la wada dhegaysanayo midba hadduu ku celiyo si aad imanka ku maqlayso si aan ahayn baa u qaadanayo oo kale ragga waxaa had iyo goor lagu arko ee haddana keligoodun wax sheegaya ee warkaasi war hagaagsan ma noqonayo xadiidkiisii markaa kaasna shaad baa la odhanaya markaa shaadkii baa laba inoo noqday kaa mukhaalafadu ku sugan tahay raawigiisuna waa raawigaa la aqbalayo riwaayadiisa gaar ahaan haddaan mukhaalafadani dhicin oo waxaan ka mudanee riwaayadiisii marjuuxada ka dhiga aanay nagu iman iyo kan kelinimadan uu waxla keli noqday wax kaba oo lagu aqbalo aan dee isaga xaggiisa xifsi iyo dabd iyo waxa aan kaba wadan labadaasaa shuduudku noqonaya midna mukhaalafaa jirta midna mukhaalafa ma jirto intaas weeye xaasilka hadalkan ee markaas kollay sharaxana wixii amtilaa waydna eegan doontaan kollay amtilu soo yar dhiganaya marka waxay noqonaysaa xadiidkaynu shaad nidhaahno khaasatan markay mukhaalafa jirto riwaayada kale aan qaadanay ee leenay dadkaa tirada badnaa baa kuma wariyey ama dadkii xifdiga badnaa riwaayadaa waxaa la yidhaha maxfuud muqaabilkiisuna waa shaadkan lagaba tegay shaadkiina markaa kaa dee xadiidkii saxiixa ama xasanka aan noqonayn weeye intaasuu bal markaa intan inoo sheegay kolley waana laqbeeyo laqbadii kuma laabmaya haddii kale waqti damba iga yar dhacay annoocu araabic cashara noocii afariyo tobnaad bal amtiladaasna kollay eegta waayo meelo qaarkood amtilada xataa sharxu nuqbada amtila uu inoo dhiganaya baa kitaabka waa kitaab matniya aada buu urursanyahin waxyaalaha kuba sugan laakiin dee amtiladiiyo waxyaalaha kitaabkaa yar oo asac noqon lahaayo waa u daayo dee maka shuraaxduna waa kuwan dhiganaya idinkaa wixii bal misaale eeganaya kol haddaan suurada masalada aan sideeda u fahamno annoocu araabic cashara noocii afariyo tobnaad macrifatu lmunkari munkarka macrifadiisii weyiyo garashadiisii waa nooca isaguna afariyo tobnaad oo munkarka lagu magacaabo balta qaala alxaafidu xaafidkii wuxuu yidhi albardiijiyu meesha bardiij la yidhaaho loo nisbeeyey kalley mar horena dikrigiisa waan soo aragnay halkii maqduuc oo kale iyo munqadacayo bardiijna waa magaalo ama beled ku taalay waddankan adarabijaan la yidhaaho ee waddamada itixaadu soofiyetigi hore ka hoos baxay baa ahaa weliba dhinacyadiisa she kuba taalay beled kaloo bardaca la yidhaahna way isku dhowaayeen oo waxoogaa bay isu jireen imaamkana labadaba waa loo nisbeeyaayo albardaciyuna waa la yidhaah albardiijiyuna waa la yidhaah magaciisana axmed ibnu haaruun ayaa la yidhaah kollay mu'alafku halkan ku lahaa noocan aan sidaa usii weyneyn iyo waana nin raggii hore ahaayo qarnigii saddexaad rijaashiisii weeye qarnigii afraad malaa sanad iyo laba waxa sidaas aan ahayn ayaabu kaba noolaa bal ninkaas baa wuxuu yidhi huwa xadiidkan munkarka la odhanaya alfardu waa mid keliya oo xadiidba ujeeddadu ruux la gooni noqday weeye alladii kaasoo laa yucrafu aan la garanahayn matnuhu matnigiisa aan laba garanahayn can gayri raawihi kan isaga warinaya waxa weeye xaggii uun mooyaan xaggiisa dee waxaan ahayn aan lagaba garanayn oo raawigaa dariiqiisa mooye dariiq kale oo xadiiskan lagu arkay aanu jirin oo macnaa sanadkaa uu isagu ku wariyeyna isaguunbaaba warinaya sanad labaadaynu xadiiskii u helayna maba jirto waa kaasoo waa fardiga mudlaqa nooca idhaahno waa xadiiskaa raawi baa la gooni noqday dariiqiisa un mooye dariiq kale on ka garanaynaa aynu ku aragnay ma jirto sanadkiisaa cid kula warisay ma jirto dariiq labaad oo cid kale ay ku wariyeenna maba jirto kaas baa waxa weeye lagu cab ayaa munkar la yidhaah buu yidhi wuxuu markaa imaamku yidhi wakadaa saas oo kale san imaka xadiidkan wuxuu la gooni noqday munkarka ugu idlaaqay ayay adlaqahu idlaaqeen oo dee munkarkii kasiiruuna in badan oo in badan oo ehlu xadiidka kaba mida ayaa xadiis lala gooni noqday munkar kaba cabiray ama dee shuduudisaynu halka hore kuba soo marray kaba cabiray taas buuli wasawaabu laakiin qowlka sawaabkii fiihi nowcan munkarkana altafsiilu aladii taqadama fi shaadi tafsiilkan imaka shaadka inoogu soo horemaraynu ka soo baxnay taas baa qowlka sawaabki yahay waxa weeye munkarku imaka halkan waa kan tacriifka sawan aragnaa waxaana jirta ibnu salaax iyo qolooyinkan kitaabkiisa ama ikhtisaariyee dee alfaadiisiyo ama dee isaguun ikhtisaarinayay inta badan tafsiilkan munkarka iyo shaadku tacriifkoodu ma kala soocnaba oo munkarka iyo shaadka waxbay ka wada cabiraan shaadkiina waa kan aan ima kaba soo baxnay imaam nawine halkan wuxuu leeyahay bal hadalkaa bardiiji haddaan soo dhaafno munkar marka aan tacriifinayno tafsiilkii aynu shaadka ku soo maray in la geliyo uun weeye oo ibnu salax suu kaba cabiraba isagu macnihiisii leeyahy oo taasi waxay ka dhigan tahay xadiidkaa raawi uu cid kale ku khilaafay ka mudan oo isaga ka awlaysanna sidaa shaadka loo odhanayaa munkar loo odhanayaa oo waa inuu kii uun laba mid yahay xadiidkii raawi la gooni noqday ha la gooni noqdee xag xifdi iyo dabdi aan ka gaadhin heerkii lagu aqbali lahaa wixii uu la gooni noqdo ee wixii uu keligii warinayo lagu aqbali lahaa heerka aan ka gaadhinna si aan shaad u odhanayno ayaa munkar loo odhanayaa intaas weeye hadalku sababtuna ibnu salaax baan halkan kala soocin aan u kala soocin markaa laakiin waxaa jirta a'immada qaarkood inay kala soocaan dee waxaana inoo fiican inay waxyaalihii magacyo kala duwan yeesho ama tacriifyo kala duwan si mid kastaba gaar ahaanteedii loo qabto waxyaalaha mutaraadifkaa mooyaane bal markaa qolooyinkaa iyagu kala farqiya saxaafnu xajar sharxu nukhba iyo ninkii aqristay baa uu ku arkaya nukhbada iyo hore wuxuu ka dhigaa shaadka qaybta mukhaalafadu ku daayaayo xadiidkii raawigiisu ahaa raawigaa maqbuulkii riwaayadiisa la aqbali lahaa yaanu gaadhinba saxiixa xasanba haba noqdee hadduu ciddii ka mudnayd ku khilaafo shaad baa la odhan muqaabilkaasna ciddan ku khilaaftay riwaayadoodee la qaadanayaan maxfuud baa la odhanayaa saynu soo marray kaasi waa mid markaa shaadka raawigiisu waa ruux ama hiqa ah ama saduuqa kaa dee isagu aan dee yaanu heerkaa sare gaadhin xadiidkiisu xasan uu noqon lahaa munkarkana wuxuu ka dhigaa nin daciifa marka horeba dacfi baa kuba sugan ayaa xadiis wariyey xadiidkii dad kale uu la wadaagsaday markaa dad ka roon oo isaga ka mudan ayuu xadiidkii ku khilaafay riwaayadiisii markaa kaasna munkar baa la odhanaya markaa maxay yidhiin halkii mukhaalafada mid kasta waa u shardiyo way ku kulmayaan laakiin maxay ku kala duwan yihiin shaadkana xadiidkan ninka warinaya ayaa ah xadiidkee riwaayadiisa nin la aqbali lahaa haddaan shuduudku iman kanna waa nin marka horeba daciif oo dacfigii baa markaa sii adkaanaya shuduudkii kana kasii daran waacbu daciifkee u adag buu kaba mid yahay waa nin marka horeba daciif ahaa oo haddana xadiidka riwaayadiisii ku khilaafay ciddii ka mudnayd ee ka awlaysnayd marka midna raawigiisa ah raawigaa siqada ama saduuqa ah midna raawigiisa raawigaa daciifkaa mukhaalafana labadaba way ka dhaxaysaa cid la wadaagsato ka raajaxsanna labadiiba way jirtaa haddaba shaadka muqaabilkiisa haddaan nidho waa maxfuud munkarka muqaabilkiisuna macruuf buu noqonayaa ciddan kale say ku wariyeen macruuf baa la odhanaya oo riwaayadii markaa la qaadanayay kanna munkar baa la odhanaya bal markaa taasi labadii way inoo kala soocmayaan bal wuxuu ka cabiraa sharaxa nukhba waqad kafala man sawaa baynahumaa arrinka jira waa ka kaafil noqday ama masaladii ninkii simay waa ibnu salaax iyabuu ishaarayaayo labadoodii isku mid ka dhigay dee qolooyinkan kale tabac bay u yihiin bal taasi iyadu waa midoo horta haddii aan kala farqin doonayno bal taaba weeye horta waa masalo halkan laakiin maxaa inoo taallo oo uu bardiiji ka soo naqliya xataa ayaanay ku waafaqin be xadiisku haddii kolley uu ruux la gooni noqday ninkaa dariiqiisa un mooye dariiq kale aynaan ka garanahayn munkar in la odhanayo kolkol baa ninkaasi hadda saxiix noqon karaayo hadduu afraaddii cadligae daabidka ahaa si inama alacmaalu biniyat oo kale ayaaba dee cibaaradan ka imanaysa in munkar lagaba cabiro kol haddii la leeyahy waa wixii dariiqaa raawigiisa un mooye dariiq kale aan lagaba garanayn waa arrintaas bal tafsiilkaa qaata laakiin arrin kalea jirto ay tahay dadka kutubta daalacanaya khaasatan kutubtan ama cilasha axaadiista kaba hadasha ama kolkol takhriijka axaadiista oo kale ama kutubtan taraajimta ee magacyada ruwaadda dhigta kaba hadashaa taasna waa arrintan wakadalika adlaqahu kasiiruuna uu imaam nawowino kaba cabiray oo waxaa dhacda culimada xadiidka rag kaba la duwan oo kaba mida sida imaam axmed iyo nasaa-i iyo ragle iyo kolo kale inay xadiidkaa raawiga uu la gooni noqday ama raawigan wax la gooni noqday kolkol isagoo xadiidkiisiba hadda la aqbalayo ay kaba cabiraan kelinimadaasun munkarnimo ay ugaba cabiraan ama ruduud ama raddiyo waxyaalaha ay kuba xukumaan oo kolkol markaa raawigii ayay kolkol ka cabirayaan inuu xadiidka munkara ama manaakiir wariyey oo kale iyaday u jeedaan un axaadiis buu la gooni noqdo dadkii dabaqadiisa axaadiista lamay wadaagsan marka taas oo kale waxay hubsasho u leedahay dadka kutubtaa daalacanaya bal a'immada alfaadaha caynkaasa ee u isticmaalay ama nakaaro ama shuduud ama raddi ka cabiray xadiid arrinkiisu uu yahay in xadiidkaa fardiga ee la aqbaliba karo ee suurooyin la aqbali karo oo barhkood axaadiista saxiixa ku sugan ruwaadooda ay tahay sida maxamed ibnu ibraahim utaymi oo inama alacmaal biniyat ninkii warinayayba ahaa taasi bal waa arrin aanu ruuxu leeyaanu la boodin oonu istilaaxan guude ah munkarku inuu yahay karnin daciifii warinayo ee uu dad kale ku khilaafay isagoo daabitkaasuun qaatay umuuraha aimada kollay istilaaxaadkooda gaar ahaaneed in la hubsado weeye waxyaalaha min kutubta caynkaasna fahm diyaadiya istilaaxa guud si in tasawur guud bay u yar baahan tahay oo kolbay kaba cabiraan waa munkar waxaasi ama munkar weeye ninka xadiidkiisii oo kale iyadoo arrintu ay tahay dadkii kale la midka ahaa ee isku dabaqada ayn xadiidkii kumay waafaqin may lamay wadaagsan oo cid la wariisay ma jirto mukhaalafaba maba jirtee oo kolkoltaasi aanay haddii isaga xaggiisa sifadan aan kaga aqbalayno xadiidkiisu ay taam tahay aanay waxba yeelahayna laguma aqbali karo bal umuurtaasna waa umuur jirta kutubtana dhacda kutubta aan tilmaamayna way dhacdaa a'imada aan tilmaamay sida axmed iyo nasaa-i iyo raglana way kaba dhacdaa marka waa umuuro dee imyar hubsasho loo ruuxu inuu ogaado maxaa looga jeedaa maanta munkarkan la isticmaalayo ama waxa weeyaan xadiid munkaruu laba yimi oo kale iyo waxyaalaha maxaa looga jeeda ma istilaaxan guudaynu haynaa lagu socdaa mise waa istilaaxyaadka macnuhu uu yahay waa la gooni noqdo keligii buu warinaya taasna bal waa arrinta aan leenahay dadka kutubta eegaya daalacanaya inay umuuraha u baraarugaan weeye waayo haddaan umuuraha loo baraarugin kolkol ruuxii qalad kaleu gelaya qalad kaleu gelaya wax dee macno khaasa leh ayuu macnihii guud ayuu ku isticmaalaya ama istilaaxii guud ee kutubta kuba sugnaa ee uu ku arkay ayuu isticmaalaya arrinkuna dee markaasaa waxaa ka dhalanaya dee qalad weyn baa kaba dhalanaya xadiis maqbuul ahaa baaba dhici karta inuu qaatay inuu imaamkani leeyahay xadiidku waa daciif wasawaabu fiihi altafsiil aladii taqadama fi shaad bal markaa yar tacriifkiisa guudna waa taas iyo siday noo mudan amhilada uu la imanayana kollay idinkaa yar eegan hadalkii xaafid ibnu xajarna uu soo noqlinay annawcu alkhaamisa cashara noocii shan iyo tobnaad waa noocii shan iyo tobnaad ee anwaacdii xadiidka kaba midi macrifatu lictibaari ictibaarta garashadeed weeye iyo walmutaabacaati mutaabacaadkiiy washawaahidi shawaahidda umuurahaas ayuu maxalkii ama noociisii yahay marka wuxuu yidhi haadihi lafdigan alictibaar almutaabacaat ashawaahid waa umuurun umuur yatacarafuuna biha culimmadu ay ku gartaan xalal xadiidi xadiidka xaalkiisu xadiidku miyaa lala gooni noqday oo lala keriyoobay mise lalama keriyoobin umuuro ay ku soo saaraan ay ku helaan ay ku gartaan ayaa umuurahan saddexdii ay kaba mid yihiin taabood macnaa waxa weeyaan cibaaraadkani waa cibaaraad muxadisiintu ay isticmaalaan ay badsadaan oo hadaladooda kusoo noqnoqota waxaana kollay axaadiis lala gooni noqday baa waynu soo marray hashuduudka marka fardigun laguba fasiro umuurahana waxay u isticmaalaan ay u adeegsadaan xadiidkii balraawi warinayey waa dariiqii lagu ogaanayey inuu keligii uun warinayo uu la gooni noqday iyo inay cid la wadaagsatay oo la warisay ay jirto waa duruqda ama dee waxyaalihii lagu ogaanayay bay umuurahani yihiin bal horta markaa taasoo aad baanay u munaasib tahay umuuraha fardigaynu imaka ama lala gooni noqdaynu kaba soo baxnay hadaladooda ama marka munkarka iyo shaadkaas lagu fasiro un raawi wuxuu la gooni noqday saddex arrimoodna waxay kala yihiin waan arki doonaaye horta habkan uu usoo dhigtay waa habkii ibnu salaaxna uu dhigtayoo marka waa in ictibaar dee nooc la yidhaaha iyo mid kaloo la siman oo mutaabacaad la yidhaaha iyo nooc kaloo isaguna ama qayb kaloo shawaahid la yidhaahaa inay jiraan kollay arrinkuna taa maahae usluubkii ibnu salaax baa taasi ahayde ictibaarku waxa weeye waa dariiqa lagu gaadhayo ama sida lagu ogaanayo mutaabacaadka iyo shawaahidda waa ruuxan doonaya xadiidkan bal inuu ogaaday in lala gooni noqdayo inaan lala gooni noqon ee duruqdii xadiidku lahayd iyo riwaayaadkiisii ciddii warisay kutubta kala duwan ka baxseeya baxsigaas iyo baadhbaadhkaas iyo arrinka cayn nadarkaa uu taa eegayo ayaa ictibaar la yidhahaya isagu qismi ama qasiim kuwan uma aha mutaabacaadkiiyo shawaahiddii waa dariiqii iyo waddadii mutaabacada lagu ogaanayay inay jirto iyo inaanay jirin waa dariiqii shaahidka lagu ogaanayay inuu jiriyo inaanu jirinoo markaa usluubkii wuxuu noqday si waxay saddex arrimoodoo gudban yihiin midi waa wasiiladii aan ku gaadhaynay mutaabacaadkii iyo shawaahidda waanaan arki doonaa siduu inoogu tacriifiyo bal markaa taasaa ku sugan oo waxay cibaarada ee malaaxaqeedu ahaa in lagaba cabiro dee la ydhaha macrifatu lictibaari lilmutaabacati washawaahida ama washaahidi ictibaarkii u sugnaaday mutaabacada iyo shaahidka macrifadiisii oo isagu waa dariiqii aynu ku gaadhayna taas waa inta yaree cibaarada ku sugan laakiin xaqiiqadii waaba tan iyo suuradii umuurahani markaa wuxuu yidhina weyma raximah اllahu tacaala famihaalu lictibaari ictibaarka mihaalkiisu an yarwiya inuu wariyo weeye xamaadun xamaad ibnu salaama mihaal masalan wey xadiisan xadiis uu wariyo laa yutaabacu calayhi cidi aanay ku raacinba can ayuuba ayuub uu kaba wariyo can ibni siriina isaguna ina siriin can abi hurayrata can inabiyi sala allahu caleyh wasalam oo waxa weyan xadiis baad helaysaa xadiiskan waxaa warinaya xamaad ibnu salama xamaad ibnu salamana dee dariiqyadii uu wax ku warin jiray ka baaba kaba mid ah oo waxaad heshay ood aragta ood kitaabkuba aragtay ama aad riwaayo ku aragtay xadiiska wuxuu ka warinayaa ayuub sakhtiyaani isaguna maxamed ibnu siriin isna abi hurayra xadiidkii markaad eegto xamaad ibnu salama dadkii dabaqadiisa ahaana cid kaloo sheegaysa oo warinaysa lama hayo oo maad yirin markaasaa maxaan eegaynaan u baahannahay xadiidkan bal inaan ogaano inuu keli yahay oo dariiqa iyo sanadkaa mooye si kale cid iyo cid raggaa la magacaabay mooye cid kaloo warisay inaanay jirin iyo inay cid kale jirto ayaan doonaynaa inaan ogaanoon hubsano dariiqaan u maraynaa hubsashadaasna iyo habkaasna waa ictibaarka naftiisa kaas baa ictibaar la yidhaah marka muxuu hi markaa xadiidkiin eeg xamaad cid la wadaagsatay oo iminkaa ku raacday oo ayuub ka sheegaysa meeshii lama hayo marka waxaan eegaynaa bal xadiidkan in dadkaa kale saade ayuuba ha noqoto ama ibnu siriin ha noqoto ama abu hureyre bal cid kaloo ka warisay in la helo hubsashadaas baa ictibaarkii oo waa kaay u dhacayso fa yundaru waa la eegayaa maxaa la eegaya hal rawaahu inuu wariyey siqatuna siqo ayru ayuuba horta marka hore haddaad bilaabayso dee intaanad hubsan xamaad inaanay cidi la wadaagsan oona cidi ku raacin xamaad markuu xadiiskii sheegay bal waxaa la baarayaa dadkii kale xerda u ahaa ayuub oo kale ama asxaabtiisii oo dhan ayaa riwaayaadkoodii la tatabuci cid xadiidkaa sheegaysa oo iyaguna ayuub kaba maqashay inay jirto marka ka haddii la waayo waxaa muuqata ayuub cidi horta xamaad cidi xadiidkan kumay raacin can ayuub markay noqoto waxaan ogeynaa markaa ciddii ka sarraysay oo dhan xadiidka inay cid kaloo sheegaysa inay sanadkii markaa waa kelimasa muuqata inay la helo markaa waxaa la eegi buuri an rawaahu inuu wariyey xadiidkii siqatun siqo hayru ayuuba ayuub aan ahayn can ibni siriin ibnu siriin macnaa maxaad baxsiyaysaa ibnu siriin talaamiidiisii ama asxaabtiisii baa dabageli xadiisyadii ay warinayeen baad eegay adigu xadiidkanaad wadataa gaarka ah ee markaa hore xamaad ayuub ka wariyey bal cid ayuub la wadaagsatay oo isaguna asxaabtii ibnu siriina oo ibnu siriin xadiidkii ka warinaysa ayaad hubsan oo dayday ood aada u baadhiyo dee taasna kollay cilmi aadi siyaadaha iyo xifdi siyaadaha oo dee kutubtii kala duwanayd ayaa asxaabtaa badan la ysagaba keenayaay ayaad eegi markaa taa haddii la helo dee waaba sax diina waa la waayey cid ayuub la wadaagsatay oo ibnu siriin kaba sheegtay xadiidkood ayuub ahayn iyadna waad weyday haddana waad kacaysaa fain lam yuujad haddaan la helin oo ayuub cid la wadaagsato ibnu siriin xadiidkii ka warisay haddaan la helin fakayru ibnu siriina can abi hurayrata maxaa la eegayaa fa yundaru hal rawaahu inuu wariyey hayru ibnu siriina ibnu siriin cid aan ahayni can abi hurayrata abi hurayra uu ka wariyay oo markaasa haddana eeg kolba waad dee sanadka dabaqadii ama ayaad u guuraysaa iyo sheekhii saro bal ibnu siriin baad eegaysaa inay isagii cid ka sheegtoon ayuub ahayn ma hayside ibnu siriin markaa halkaa iska dhig marka ibnu siriin dadkii iyaguna badnaa ee saa ibnu siriinba ula kulmay abu hurayre ula kulmay ee axaadiistiisa wariye asxaab aada u badan oo boqolaalo markaasoo maanta tirada way sii badnaanaysaa ayaa la eegayaa in cid aan ibnu siriin ahayn oo xadiidkan abu hurayre ka warisay ay jirto iyo idbal markaa taas haddii la waayo oo asxaabtii badnayda abu hurayra ibnu siriin mooye cid xadiidkaa sheegaysa aan la helin haddana saraa loo sii kacayaa waila ay wain lam yuujad haddaan la helin cid ibnu siriin la wadaagsato abu hurayre kaba warisay fa saxaabiyun ay fa yundaru waa la eegayaayo hal rawaahu inuu wariyey saxaabiyun saxaabi hayru abu hurayrat abu abi hurayrata abi hurayre aan ahayni can inabiyi sala allahu caleyh wasalam marka asxaabtii rasuulkaa la eegaya bal cid aan abu hurayre ahayn oo rasuulka ilaahay xadiidkii ka warinaysa taas baa la eegi marka muxuu yidhi sheekhu raximah llahu tacaala faaju daalika waa madkuurkaakii ka mida waxaa madkuurkuna ahaa waa iyadoo dee bal axmed waan soo dhaafnaye ayuub cid aan ahayn oo aan ku kalsoonahay xadiidka warkiisa la qaadan karo weeye ama warkiisa uu noqon karo mid ictibaar usuu bada un oon ibnu siirin kaba warisay haddaan helno oo waxaan helay dadkii kale asxaabtii ibnu siirin nin aan ayuub ahayn oo xadiidkii wariyey waa mid taa haddaan weyno haddaan helo ibnu siirin cid aan ahayn oo abi hureyre asxaabtiisaoo xadiidkii wariyo ruuxba haba noqotee iyadna waa xaalo labaad haddaan taa weyno saxaabi kaleo asxaabtii rasuulkii ka mida ayaan helay oo rasuulkii ilaahay kama wariyey adigu intaa kii aan helaaba wuxuu tilmaamayaa xadiidkii xadiidka wuxuu yeeshay mutaabaco wax xoogeeyo wax asal inuu xadiid jira yahay aan ku garanno ayaan helayoo fa ayu daalika wujida madkuurkaa kii ka midoo la helo culima waxaa la ogaanayaa ana lahu xadiidkii aslan asal inuu u sugnaaday yarjicu ilayhi xadiidka meel uu ku laabmayo asal inuu leeyahay ayaan ogaanaynaa wa ilaa haddii aan intaasoo dhan wada weyno xadiidka mutaabic ma laha shaahid ma laha xadiidku waa xadiid fardiya fardigiina maxaa inagu soo bixi arrintii imakaan shuduudka ama munkarka kaga soo baxnay in raawigan la eego raawigan heerkuu jooga heerkii lagu aqbali lahaa wuxuu la gooni noqdo ma joogaa mise ma joogo oo haddaanu heerkaa gaadhin xadiidkiiba shaahid baa lagaba dhigaya waayo wax kaloo kaba iyo wax xoogeeyo kalena maba hayno wa ilaa haddii aynaan helin intaa mid ka mida falaa xadiidkii dee ma muuqdo asal uu ku laabo oo asal uu yeeshaa ma muuqdo bal waxaan filayaa suuradu inay caddaatay walow dee ay tahay in misaalka hadiyo goor amsiladu waxay yar caddaysaa dee suurada tadbiiqigaa arrin kalena way jirtaayo dee kitaabku maaha kitaab imukabilo horta maaha haddii musalax la aqrisanayana kitaabkii labaad iyo kii saddexaad inu noqdo maaha waa kitaab sare oo dee ninkan kollay hagaag ula socon karaa umuurahan waa nin waxaan mabaadi'diisii guud ee hore hagaag usoo fahmeen ruuxii imanka dee darsiga joogee mustalaxna maanta ay ugu horrayso kollay kana kitaabkiisii maaha kitaabkiisii maaha taasi ninkii mustalax ay ugu horrayso maanto arrinku dee wuxaa manta yar buu ka bilaabmaa wax yaroo roo kooban oo ruuxu qaadi karo tani weliba kutub ka waasacsan buu marka la eego ka qacdi qacdi dheer yaho waa kutubtan mutuubtay doonaan inay cilmi aada u badan ku ururiyaan kitaab weyn buu ikhtisaar u ahaa cilmigiisii baa lagu ururinaya taas oo kale dee fahm intii kasii badanna ayay usii yarbaanta waxaan leeyahay kitaabku maaha kitaab mubtadi iyo ruux mubtadi ku xiga midna maaha dee markaa waxaa laga yaabaa dee dadkii ay imanka ugu horreysaana waxaan leeyahayba inaanay laba socon karin ama kitaabku leeyahay bal markaa maxay tahay kollay tanna waxaan ku yar joogsan si loo yar suureeyo misaal dee kutubta kaba yaryariba ay dhigi jireen baan soo yar qaadan doonaa sharxayna u wada sugaano meel kale kama keenin si aan xaalada u suuraysaneen bal muhimku waxay arrimahan u baahdaan sidaa markaa horeba uu inoo sheegay xadiidkaa laisteeye waa xadiid lala gooni noqday ayaa bal la eegaa in loo helayo cid kaloo xadiidkan inoo dee iyadana oo xadiidka inoo caddaatay inuu asal leeyaho la wadaagsatay ciddan warinaysa dee camaliyadana camaliye sahlan maaha wax inaga inoo dhib yar maaha ruwaadu maaha ruwaad kitaab iyo laba iyo saddex iyo kuba sugan oo xataa umuhaadkan lixdaa wax keligood ku urursan maaha kuwaasuu lagama baadhayo markay umuurahan baadhayaan ama jawaamicdaa ha noqoto ama sunantii ha noqoto ama masaaniidii ama ajsaada xadiidkaee aada iyo aada u badan iyo macaajib iyo waxaasay dhex galaan dee waa xifdi aada u sarraysa wax u baahan ruwaadina kolkol bay boqolaal raawisa abi hureyro kala gaadhaysaa magaalooyin kala duwan iyo jihaad jihaad kala duwan bay yimaadeenoo markaasaa waxaa la baxsay ayaa bal xadiidkan la doonayo in masalan inuu fardiyay in kale in la kala hubsado in la helo marka waa camaliyo dee aada iyo aad u hawl badan ama aada u sahlan aqoon aada u sarraysiiyo xifdi fiican iyo fahmo fiican iyo idraag meelihii madaanta ahayd lagu haleelo bal masalan ama uu garanayo oo uu ku hanuuno u baahan bal arrinkii markaa waxa weeyaan un xadiidkii sanadkaa uu leeyahay hadduu xadiidkii raggaasu mooye cid kale aanay la wadaagsan markaa fardiga la odhanayo laakiin fardi goormaa loo xukumi karaa goormaa loo xukumi karaa waa marka hubsashadani ay dhacdo ee duruqdii oo dhan laysu keeno abwaabtii laysu keeno xadiidkii kuma sugnaa in la waayo sanadkaa mooye sanad kaluu leeyahay in la waayo markaasa xadiidkii la odhanaya waa xadiidkaa kelida ah axkaamtii shuduudka ay kuma soo marrayna waa halkaasay imanaysaa bal iminka arrinkan markuu inoo yar dhameeyo umuurahan ayaa waxa weeye aan eegaynaa mithaal inoo yaallo xagga hooseba yaalla ee arrinkan hore waxa weeye intan uu inoo dhigtay waa ictibaarkii mutaabacadii waan arki doonaa ictibaarkii muxuu yahay waa camalkan ruuxan muctabirka ah ama ruuxan muxadidkee umuurahan baadhaya uu laba imanayo mumsashada baxsiga baadhitaankaas ayaa waxaa ama yaa la yidhaha ictibaar la yidhaha taas buu ictibaar ku waataa marka waa hay-adii aan ku gaadhin ama dariiqii aan ku gaadhnayn xadiisku inuu mutaabaca leeyahay ama mutaabic leeyahay ama shaahid leeyahay taas bay tahayo imanka waa baxsigaagii talow hiqa aan ayuub ahaynma wariyey haddaad taa dhaafto haddana ibnu siiriin ibli aan ahaynma warisay dee arrinkuna waa inaad kutubtii kala dunayd ka baadho asxaabta ibnu siiriinna aad garanayso oo bal inay cid kaloo ibnu siiriin ka warisay haddana ilaa saxaabigii aad soo gaadho arrinkaas ictibaar baa la ydhaha bal mutaabacadna waaba tag walmutaabacatu mutaabacadu an yarwiyahu waa wixii aad gaadhaysay dariiqaa ku gaadhaysay weeyaan oo an yarwiyahu xadiiskii inuu wariyo weeye can ayuuba ayuub غayru xamaadin xamaad cid aan ahayni wa hiya almutaabacatu taamatu mutaabacadii dhammayd weeye taas aw can ibni siriina ina siriin inuu kaba wariyo hayru ayuuba ayuub cid aan ahayn aw can abi hurayrata abi hureyre uu kaba wariyo hayru ibni siriina ina siriin cid aan ahayn aw can inabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi uu kaba wariyo saxaabiyan saxaabi aakharu kale fa kullu hadaa kaa dhammaantii yusamaa waxaa lagu magacaabaa mutaabacatan mutaabaca lagu magacaabaa horta mutaabacataa la odhanaya maxay tahay halkan xadiiskii markii dhaweyd sadadkaan soo marray ictibaarkiisana aan soo aragnay haddii xamaad ibnu salama aan aragno nin aan ahayn oo xadiiskii ayuub kaba sheegay markaa sheekhiisa naftiisiibuu ku raacay oo sheekhiisiibaa lagaba wariyey taa mutaabaca laydhaa weliba waa mutaabacada ta ugu mudanoo waxaa la odhanayaa mutaabaca taama ah waa taa raawigan aan leenahay xadiiskii malaa waa la gooni noqdaynu baxsinaynay sheekhiisa lagala wariye lagu wadaag lala wadaagsado xaggii riwaayadii taa mutaabacataa maa la odhanayaa taas ma hayno maxaa waan saraan u kacaynaa sheekhiisii cid kala warisay maynaan helin ee laakiin waxaa la helay sheekha sheekhiisii iyadoo ibnu siriin cid aan ayuub ahayn ay kaba warisay waa suuro taa haddii aanay jirinna abu hurayra cid aan ibnu siriin ahayn oo ka warisay baa la helay labadaa xaalana iyadana mutaabaco waa lagu magacaabayaa laakiin mutaabacadaa waxaa la odhanayaa mutaabaca qaasira waa mutaabaca qaasira mutaabacada nafsa sheekh raawigii lagu raacayna waa mutaabaca taama wixii sheekha ka dambeeya oo dhan na mutaabacada lagu raacayna waa mutaabaca qaasira walo dee iyaguna mudnaanta ay kala leeyihiinoo siay kolba tii hore intay kolba ka fog yihiin qadarkeed iyo markaa ay xooggeeda uu noqon karo adigu mutaabaca la odhanayo kollay waxna waan ka wada faa'iidaysanaynaa bal arrinkaas wey welibana wuxuu raaciyey haddii abu hurayrana xataa cid aan ibnu siriin ahayn oo ka warisay aynaan helin laakiin waxaan aragnay xadiiskii oo saxaabi kale rasuulkii ilaahay kama warinayo sida kitaabka inoo taalla taasna mutaabaca lagu magacaabayaa intaba mutaabaca lagu magacaabayaa bal markaa maxaan u yidhi wataqsuru mutaabacada dambe fa kullu hadaa kaa dhammaantii yusamaa mutaabacatan wataqsuru way gaabanaysaayo kuwan dambe ani uulaa mutaabacadii hore uu yidhi wahiya almutaabacatu taama way ka gaabanaysaa waa mutaabacada qaasirada laydhaaf bixasabi bucdiha waa fogaanteeda kolba martabadeed iyo fiiradeed minhaa mutaabacadii taamad ahayd ay ka durugsan tahay oo tii sheekha sheekhiisa ruuxii la cid ku raacday oo la warisay aynu helloo la wadaagsatay dee way ka weliba kasii yar xaggii taabnimadii bay uga dhowdahay tii sheekha sheekhiis ninkii ama sheekha sheekhiisa ciddii ka dambaysay laguma raacay ee mushaarakada ama mutaabacadu ay ciddaa u sugnaatayoo kolla mutaabacadu raawiga naftiisay u sugnaanaysaa waa taama kolla mutaabacadu sheekhiisay u sugnaanaysaa waa qaasira kolla mutaabacadu sheekha sheekhiisay u sugnaanaysaa waa qaasira un laakiin haddana way kala dhow yihiin oo tii hore ayaa dhow kolla sheekha sheekhiisa kasii dambeeya ayay uba sugnaanaysaa iyadna waa mutaabaca un laakiin waa mutaabaco qaasira waxaanay arrintoodu noqonaysaa sidaa ay u kala dhowyiin taa kale kolba ay uga soo durkaan dee noocii iyadana waa hoos bay u yar dhacaysaa laakiin kollay qaradkii aan ka lahayn wuu inoogu xasilayaa oo xaggii fardi xadiiskii inaanu xadiis fardiga ahayn ee xadiis dad ay wadaagsanayeen iyo raawigiisa loola wadaagsaday wa tusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa almutaabacatu shaahidan oo awqaadda qaarkeed buu leeyahay mutaabacada aynu nidhi mutaabaca laydhaah kolkol iyadoo raawiga sheekhiisa ama sheekha sheekhiisa ay arrintu tahay lala wadaagsaday ama laguma raacay shaahidna waaba la yidhaa walow shaahidka wax kale uu ku khaas yeeli doono oo arrinku waa adigu fudud yahay halkii mutaabacada kol ay shaahid isticmaalaan baa jirta halka shaahidka kol ay mutaabaca isticmaalaan baa jirta laakiin arrintu waa sahlanto wax keliya uunbay wada faa'iidaynayaan shaahidka iyo mutaabacadu aan arki doono washaahidu haddaba shaahidkuna an yurwaa in la wariyo weeye xadiisun xadiis la wariyo aakharu kale oo bimacnaahu xadiiskii hore macnihiisii leh walaa yusamaa adaa mutaabacatan waa sida uu imaamna wuu yidhi kan dambe mutaabaca laguma magacaabayo marka shaahidkii muxuu noqonayaa dadka aynu soo marray oo dhan dee aynu cid ku raacday oo xadiiskii la wadaagsatay ma jirto xadiiskii bal waxa weeyaan waaba sax in cidku la wadaagsatay markaa taa shaahid baynu odhanay bal markaa mutaabacay taataynu mutaabaca kuma magacaabayna laakiin sanu isagu usoo dhigtay haddii dadkaa hore wadaagsigaasi uu lafdiga xadiidka yahay xataa saxaabi kale haba noqdee mutaabaca la odhanaya haddaanu lafdiga xadiidka ahaynee xadiid kale oo la macna uun aan helay lafdigiisii aan lahayna shaahid baa la odhanaya taas waa say dee ibnu salax iyo ay idhaaheen laakiin tooda aada usii mashhuurkiihi mutaabacadu waxay ku koobantahay ilaa saxaabiga waa saxaabiga iyo inta ka sokaysa raacitaanka dhaca ama mushaarakada dhacda ayaa mutaabaco laydhaah haddii ama markaasna lafdiga ma eegayna xataa hadduu macna un ay tahy se saxaabigii hore un aanay ka bixin oo ilaa saxaabigii ay adigu saxaabigii ay wadaagsanayaan mutaabaca waan odhanaynaa haddii laakiin saxaabiga meeshii uu ka baxo saxaabi labaad xadiidkii laga warinayo xataa lafdigii xadiidkii hore halaba lahaadee markaa shaahid baa la odhanayaayo markaa waxaan shaahidka iyo mutaabacada ama taabica aan ku kala farqinaynaa saxaabi keliya haddii ay tahay xadiidkii xataa yaanaynaan lafdigiiba lahaaninbe sanadka meeshii dee adigu mushaarakadaasi ay ka dhacdaana halkay doontaa noqoto ama sheekh ama inta kaba sarraysee mutaabacaynu odhan haddii laakiin arrinku uu yahay xadiis labaad oo saxaabi kala warinayo halkan saxaabi labaad soo galo xataa lafdigii xadiidkii hore hama lahaadee shaahid baa la odhanayaa taasi waa mid qowlkooda mashhuurka laakiin arrinka kale jira so bal maalan xataa sharxu naqbaya kuma sugnayd arrinku waa sahlayo kaa aan shaahidka nidhi awqaadda qaarkeed mutaabaco way kaba cabiraan walow halkan iminka unawiri taa lagama cabirayo kaa aynu mutaabacada nidhina shaahid way ka cabiraan kan shaahidkana mutaabaco way ka cabiraan waxaa loola yimaadaa labadabana waa xadiidkii wax kabaya oo wixii kelinimada ka imanaya khalal iyo nuqsaan ahaa ayaa kuwadii buuxinayaanoo xadiidkii fardinimadiibuu ka baxaya iyo kelinimadii waa xadiidkaa maqbuulkee la xujaysanaya inuu noqonayaa labadaba waxay faa'iideeyaanuun xadiidka xujo iyo inuu asal leeyahay iyo xoogeyn bay u faa'iideeyaan bal wax kalena way noo soo socdaane misaalkan sharaxa uu dhigtay ayaan yar eegayaa sidaa u suuraysataan kolley misaalku waxa weeye waa misaal yar jaamica oo mutaabacadan taamada ah iyo mutaabacada qaasirada iyo shaahidkiiba inoogu wada sugan oo huwa misaal sharxu nukhbana xaafid maxamed hadda isagana ay kaba soo naqliyaan bal idinka sharaxana halkan waa shaahido an yurwa xadiidun aakharu bimacnaha hoostiisa ayaanu kaba soo naqlinayaa eeg sheikhulislaamka uu sheegayaa nin san horeba idinku soo baraarujiyey waa xaafid ibnu xajar oo suyuudi sheikhulislaam hadduu isticmaalo isaga ayuu u jeedaa xaafid ibnu xajar wuxu uhi bal misaalka imaam shaafici baa wuxuu kitaabkiisan un ku wariyey xadiidkuu imaam maalik kaba wariyey imaam maalikna cabdillahi ibnu dinaar buu ka wariyey cabdillahi ibnu dinaarna ibnu cumar xadiidkuna waxaa laftigiisu ashahru tiscun wacishruun ilaa dee sagaal iyo labaatan iyo soddonba waa noqdaa falaa tasumuu xataa tarawu lhilaala walaa tuftiruu xataa tarawhu fain guma calaykum faakmilu lciddata halaaiin haddii wax laydinka qariyo bishii arki weydaan tiradii ama shacbaan haba noqoto ama ramadaane soddonkii buuxiya inta meesha wax ka yimaadeena mutaabacada u baahatayna waa fa akmilu lciddata halaaiin cibaaradaas weeye shaafici kitaabkiisa kuma sugan xadiidku markaynu egno lafdiga ah shaafici horta keligii imaam maalik kabuu warin waa xadiis kitaabkiisii ku sugan asxaabtiisna aad bay u badnayd oo asxaabtiisi waa xadiis ay wariyeen laakiin haaliban asxaabtiisii lafdigan faakmilu lciddata kumay warin ahalaaiine waxay ku wariyeen fain gumma calaykum faqdiruu lahu oo taasay asxaabtii maalik kuba wariyeen marka a'immada qaarkood baa waxay u arkeen xadiidkan shaafici lafdiga inuu imaam maalik kala gooni noqday markaasay kuba tiriyeen shaafici qaraa'ibtiisa axaadiistiisa qariibka ayay kuba tiriyeen oo xadiidkii markay arkeen dee asxaabtii imaam maalik oo iskaga daba tegey faqdiruu lahu shaaficina leeyahay faakmilu lciddata halaaiin tiibaa waxaa loo arkayba oo barhkood ay arkeen bar weliba aimmadii shaaficiyadaastaas in inuu shaaficitan la gooni noqdo xadiidkani qariib shaafici warinaya uu yahay lafdigan ah tirada buuxiya kuwii kalena inay faqdiruu lahubayan laakiin maxaa dhacay mutaabaco taama ah shaafici waa leeyahay halkan mutaabaco qaasira ah xadiidkii waa leeyahay shaahidna uu yeeshay mutaabacadii qaasirada ahayd saxiixa bukhaari baa kuba sugan cabdullaahi ibnu maslamata alqacnabi oo sheekhyadii bukhaariya asxaabtii waaweynayd ee imaam maalikna kaba midi inuu ka wariyay imaam maalik lafdigaa shaaficiyu marka maxay noqotay waxaan u helnay sheekhiisii maalik nin weliba isna imaama oo xadiidkii ka wariyay oo lafdigii shaafici kaga wariyey maxay noo noqonaysaa taasi mutaabaca taama mutaabaca taamay noqotay haddana bal taas baan soo dhaafnay waxaa iyadna saxiixa ibnu khusayme kuba sugan xadiidkuu warinayo isagu oo uu ka warinayo caasim ibn moxamed ibni zayd ibni cabdillaahi ibni cumar waa sanad dheer laakiin waa can abiihi can jaddihi ma waa dee abtirtiin dheer waana dad iyagu isdhalayo wax kala wariya adigu muhimku cabdillahi ibni cumar baa lagama wariyey dariiqii laakiin imaam maalikee cabdillaahi ibnu dinaar sheekhiisa ahaa ma aha ee waa dariiq kale oo qoyskiisiihoo dee waxa weeyaan maxamed ibni zayd ibni cabdillahi ibni cumar baa awowgii cabdillahi ibni cumar kaba warinaya صaxiixa ibnu khusaymana way ku sugan tahay lafdigooda muxuu noqday faakmilu halaaiina maxay taasna keentay mutaabacadii way yar durugtay oo halkii dee malik in aan kumuu raacin cabdillahi ibnu dinaarna imika lama wadaagsan laakiin saxaabigii ibnu cumar ayaynu aragnay iyadoo dee saxiixa ibnu khusayma iyo laga warinayo waana saxaabigii hore uuna ay kuma sugan tahay faakmilu halaaiina taasna maxay noqotay mutaabaca qaasira waayo waxaan idhi ilaa saxaabiga laga gaadhaya waa mutaabaco laakiinta dambe kol haddii sheekha la dhaafaa qaasira lagu magacaabaya riwaayo kaloon cabdillahi ibnu dinaar ahayna naafic mawlihi ibnu cumar warinayo isna ibnu cumar lagaba wariyey oo saxiixa muslim ku suganna faqduruu halaasiina oo halkii faqduruu lo faqduruu halaasiina bay noqotay iyadna waa mutaabaco qaasiroon bal intaa waxaan helay oon shaafici u helay mutaabaco taama iyo mutaabaco qaasira taasi waa mid shaahidkii baa inoo soo hadhayen waxaan nidhinayna waan kala farqisanay mutaabacadana waa saxaabiga un baan nidhi shaahidkuna waa wixii saxaabi kala warinayo marka laftiyo macna imika ma kala eegayno bal sidooda badan aan ku soconba kitaabkana sidii inoogu taalay taasi maaha ee laftiga hadday tahay ama saxaabi kale haba noqotay ama saxaabigiiyo kitaabka waxa inoogu sugan inay mutaabaco tahay hadday macno tahay in shaahid la odhanayo waa sida matiga inoo taalay laakiin sidii mashhuurkaayde ayaan qaadanay imika marka maxay noqotay nasaa-i baa xadiidka wuxuu wariyey xadiid maxamed ibnu xunayn laydhaa ibnu cabaas waa saxaabi kale oo isaguna markaa muxuu sheegay cibaaradan shaafici ku wariyey xadiidkaa hore ee fain gumma calaykum faakmilu cidmati halaasiin baa ibnu cabaas lagaba wariyey waxaana kuba sugan yahay sunanta nasaa-i ayaaba kuba sugan yahay xadiid kaleoo abi hureyra warinayana waa jirtaayo fain ugmiya calaykum faakmilu ciddata shacbaana halaasiin in yar buu khaas yahay ciddad markaa maxaan helaynaa haddana shaahid labaad oo ma laba shaahido midna ibnu cabaas buu xadiidkii yahay midna abu hureyra xadiidkiisii kuwaasna waa laba shaahid tii horena mutaabaca taama iyo qaasiraan helay marka marka arrinkii aynu soo wadnay oo dhan intaas inoogu jamcismaya tadbiiqna noqonaysa markaa shaafici xadiid waxay noo soo baxday shaafici xadiidkii lama goonin noqone sheekhiisiina waa lagu raacay sheekha sheekhiisii ama saxaabigiina waa lagu raaco mutaabacaa jirta taama iyo qaasiraba shaahid laba saxaabi oo kalena xadiidkood ayaa yaala oo sidii loo qaatay shaafici qaaraa'ibtiisii yahay sababta loogu qaatayna ay tahay raggii aad u badnaaye imaam maalik kuwa asxaab badnaaye xadiidka wariyey ayaa laftigaa faqdiruu lahu soo naqliyey ama kuma wariyey ayaa inaanay jirin markaa xadiidku asal buu yeeshay markaa imika imaam maalik xaggiisa qariibkama ahay asal buu yeeshay saxaabigii asal buu kaba yeeshay oo xadiid asal uu laabma yeeshay ayuu noqday bal arrinka kaa weeye masaladii uu noo dhigtay waidaa qaaluu hadday yidhaahaan fii milihi waa xadiidkaa misrigii ujeedadu misrigiisa wuxuu wadaa waa xadiidkan imakaan kaba soo misaalkaa hore oo xadiid raawi uu la warinayo dee aynu aragnay sanadkaa fulaan can fulaan can fulaan hadday kaba cabiraan tafarada bihi abu hurera ama xadiidkaa lamida tafarada bihi abu hurayrata ayaa la gooni noqday aw ibnu siriina ama ina siriin baa la gooni noqday aw ayuuba ama ayuub baa la gooni noqday aw xamaadun waa kuwii markii dhaweyd misaalka ictibaarka aynu kuba soo marnay ama xamaad baa la gooni noqday kaana wuxuu arrinkaasi noqonayaa cibaaradaa tafarida ay ka cabireen mushciran midku dareensiinayo dee laga qaadanayoba oo ku fahamsiin biintifaa'i lmutaabacaati mutaabacaad inaanay jirin waydantafata haddii ay mutaabacaadku ay meesha ka baxaan oy anfowdo maca shawaahidi shawaahiddii maceedo xadiidkii aan mutaabacana loo helin shaahidna aan loo helin markaa xadiidkii muxuu noqday xadiid fardii ayuu noqonayaa arrinkaaruu yeelana fa xukmuhu markaa xukumkiisu ma sabaqa fi shaadi shaadkii wixii inoogu soo hormaray weeye oo markaa waxaa arrintu ay tay cibaaradan culimmadu kolkol ay isticmaalayaan ee tafarada bihi abu hurayrata la leeyahay xadiidkaa abu hureyre mooyo cid kaloo warinaysaa ma jirta weeye haddii lama yidhaha tafarada bihi xamaaduna sheekhiisii iyo dee intii ka dambaysayba cid kale oo xadiidkii ka warinaysa ama horta sheekhiisii kala warinaysaa ma jirto haddii dee ibnu siriin la yidhaha iyo taas oo kale iyo cibaaraadkaa la isticmaalo macnuhu waxa weeye xadiiskani mutaabaca ma laha shaahid ma laha wax kale markii la tatabucay looma soo helin dee kol haddii taa aan loo soo helinna waa xadiis fardiya weeye fardinimaduna kolley waxay keentaa dee arrinka aan soo sheegno ruuxa keli un wixii uu warinaya waa wax in layska hubsado u baahan oon lagu degdegin markaa taas waa xukunkeenu soo marray shaadka ee raawiga la eegayey heerka uu joogo oo taasna markaa xadiiskii lagu xukumayay hadduu heerkaa sare joogaya haddaanu dee heerkaa ma xadiidka fardinimadan u dhigmi kara oo qaabili karoo buuxin kara xaggiisa aanu kaba wadana xadiidkiisii laga dhigaya marduud iyo shaad xukumkaasaa inoo soo noqonaya bal markaa mutaabacadii iyo shaahidkii macnahoodu kaa weeye ictibaarkuna waa dariiqa aan ku ogaanay mutaabaca inay jirto ama aanay jirin dariiqa aan ku ogaanay shaahid inuu jiro ama aanu jirin oo baxsigaasa ayaa ictibaar la yidhaahaa arrin kaleo muhiima inoo soo socoto waa tan wayadkulu waxaa gelaya filmutaabacati mutaabacada iyo walistirshaadi istirshaadka riwaayatu man shaksi riwaayadii laa yuxtaju bihi aan la xujaysanahayn gaar ahaantiisa walaa yasluxu laakiin uma suubanayo lidaalika arrinka iyo waa dee mutaabacada iyo shaahidka kullu daciif kullu daciifin ninkastoo daciifi uma suubano halkana waa masale aada u muhima waxa weeye markan aan xadiiskii leenahay xadiiskii aan kelida moodayna intan duruqdiisii tatabucno aynu cid u soo helay mutaabacaad waxaan yidhi waxaan ka faa'iidaysanaynaa taqwiyo xadiidkii waa xoogoobaya fardinimadii wixii ay inoo keenaysay aan ka baqanaynana meeshiibuu kaba baxayaa bal markaa taasi waa mid haddaba markaa markan xadiidka aan riwaayo mutaabaca u helna ama shaahide ay inoo xoogeynaysa xadiidkii inoo kabayso oo kolna waxaaba dhacda xadiidku sidiisa marka horeba inuu dacfi ugu sugnaa sanadkiisa oo mutaabacadan aan u helay xataa iyadoo iyaduna dacfi jiro eesayn xasan likayrihi ku soo marray ay isxoogeysanayaanoo hay-adan majmuucada aan kuwo ka faa'iidaysanayno xadiidka xasan uu ku noqonayo halkuu daciifka kaa waatii aynu soo marray oo masale aynu hore usoo marray ayaa muxuu leeyahay markan aan mutaabacada u daynayna raawigii ma aha uun shardigu in ninkan raacaya xadiidkii ku raacaya nin xadiidkiisu uu ahaan laa saxiixa ma xasan ma aha ee ninkan haddaan hello waa sidii fiicnayd dee aad bal markaa haddaan helo haddaynaan taa helin oo raawigan maanta ku raacay sida xamaad oo kale haddaynu aragna ayuu cid lakala warisay laakiin ninka ku raacay waa nin culimmadu gaar ahaantiisa u daciifiyaan oo waa la daciifiyaan laakiin dacfigiisu wuxuu ka imanayaa ama xifdi xumo ama dee waxyaalo caynkaasa iyo hada saasoo kaba dhaceen wax fisqi iyo tuhmo beeneed iyo qalad aad u badan iyo ka yimi maaha waa noocaynu soo marray inuu xadiidkiisu kami karo oo daciifnimadii uu sare uga kici karo uu xasan gaadhi karo noociisaas ahaa weeye hadduu taa yahay sax wax buu inoo tarayaa xadiidkiina waa xoogaynayaa fardinimadiina uu ka saarayaa waa taasoo laakiin hadduu raawigiisan aad u daciif yahay oo dacfigaa fisqi iyo waxyaale kaba iman yahay dacfigaynu soo marray inaanu kamin oo haddii xataa duruq loo helo aanay isxoogayn oonu xasan gaadhi karin ligayrihi dacfigaaynu kuma soo marray iyadu uma suubado mutaabaco wax ma xoogeeyo mutaabaco iyo shaahid uma suubado ee mutaabacadii ama nin xoogle xadiidkii baa ka yimaada ama nin daciifa laakiin dacfigiisu kaa dhow yahay kaa sahlan yahay ee marka horeba kami lahaa ayaa isaguna wax kabaya isna la kabi karaa oo ama wax xoogeynaya isna la xoogeyn karaa taas weeye ee mid kaba uma suubado waxaana jirta kutubtan ruwaadda ay kaba hadlaan ayaa raawi markay dhigayaan kollay aljarxu tacdiil bay inoogu soo socotaa taas baa raawigan yuctabaru bihi fulan fulan laa yuctabaru bihi waa macnahan aan hayno yuctabaru bihi waxay ka dhigan tahay wuxuu u suubadaa mutaabaca iyo shaahid laa yuctabaru bihina uma suubado weeye waa dacfigiisu adagiyo uma suubado taasay noqonaysaabo yuctabaru bihi iyo laa yuctabaru bihi ama saalixu lictibaar iyo hayru saalixu lictibaar macnaheedu taas bay noqonaysaayo ruux kastaaba uma suubado arrin kalena way jirtaayo bukhaari iyo muslim axaadiistoodan ee axaadiisu waa kuwa heerka sare ah axaadiis baa jirta anay usuul ahaan umay soo qaadan ee waxay usoo qaataanba mutaabaco iyo shawaahid oo marka rag baan warinaya la eego gaar ahaan dacfi iyo maqaal baa ku sugan gaar ahaantoodana lama qaateen ee laakiin axaadiis kaloo jirtay umay dee waafaqayaanoo taasna waa loo soo qaataayo mutaabacadiiyo shaahidka weliba ragga cankana waan ka helaynaa bukhaari iyo muslimba waadan ay wax ka wariyaana badhna asal ahaan bay ugama wariyaan badhna kutubta taraajimta xataa markay dhigayaan waxay odhanayaan rawaahu lbukhaariyu canhu maqruunan isagoo nin kale ku ladan waa nin kalea la raaciyey keligii waxba kama wariyo laakiin waa maqruun cid baa laba socoto oo kale taasuu kama warinaya ama dee rawaahu lbukhaariyu canhu ama rawaahu muslim mutaabacatan ujeedadu xadiis xadiis kale loo soo qaatay inuu xoogeeyo ayuunbaa lagaga wariya xadiisaas sale lagama warinayo xadiis keliya oo isagii looga qasdaya ma jirto xadiis kaloo jira ayuu dee markaa ama dacfi jiray ha kabo ama si kaleba ha u xoogeeyo ama aan ka faa'iidaysano waxyaalo samaac iyo waxyaala aan kii hore inooguma sugnayn taasay usoo qaataan oo marka waa umuurahan baa halkaa gala ictibaarka iyo waxyaalahaas walaa yasluxu lidalika kullu daciifin wallahu subxana wa tacala aclam